فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal u soo dhowaada ah barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo khamiis ahna waxaad ku dhegaysan doontaan askar ka tirsan dowladda federaalka oo lagu toogtay fagaara ku yaala degmada buulo fulay faahfaahinta xukunka askartaasi ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan xildhibaan horay uga tirsanaa dowladda federaalka oo ka hadlay xaaladda dalka soomaaliya iyo damaca itoobiya ee la xidhiidha qaadashada badda soomaaliya ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka liyu boolis oo tacadiyo foolxun ka wada dhulka soomaali galbeed ee itoobiya gumaysato dowladda federaalka oo si laba wajiilanimo ah weli kaga hadlaysa arrinta itoobiya warbixin umuurtaa ku saabsan ayaad dhegaysan doontaa qaraxyo cusub oo mar kale lala beegsaday aaladaha isgaarsiinta ee bilaaw waayarka ah dhowr gobol oo ku yaala dalka lebnaan faahfaahin ku aadan qaraxyadaasi ayaad dhegaysan doontaa qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka ayaad caawa ku maqli doontaan barnaamijkeenna waa markaliyo dhuuxa فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي
waa shan iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsanna siddeed iyo tobanka bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta lagu toogtay fagaara ku yaala degmada buulo fulay dad aad u badan ayaa isugu soo baxay fagaaraha waxaana lagu toogtay xasan guduudow isxaaq oo kow iyo soddon sanno jir ahaa kana tirsanaa ciidamada maamulka koonfur galbeed askariga labaad ayaa lagu magacaabaa aadan kalmow ibraahim oo afar iyo labaatan sana jir ah kana tirsanaa ciidamada dowladda federaalka mid ka mid ah qudaadda xarakatu shabaab ulmujaahidiin ayaa faahfaahiyey xukunka iyo adilada loo cogsaday بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه maanta oo ah maalinimo arbaco ah taariikhduna ay tahay shan iyo tobanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo la hijri kuna aadan sideed iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun labaatan iyo afar ujeedo caddaan xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda wilaayada islaamiga bay la horkeenay eedeysanayaasha kale ah kow xasan guduudow isaaq da-diisu tahay soddon iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay ciidanka ridida ee koonfur galbeed asigoo dhuumanaya ayaa ciidanka mujaahidiinta wilaayada islaamiga bay ay soo qabteen intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane xasan guduudow isaaq wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanahay ciidanka ridida waxaana ka soo shaqeeyey goof guduud buurey waxaan kaloo ka soo shaqeeyey degmada diinsoor waxaana la shaqaynayay muddo dhan toban sano waxaana qaadanayay mushaar bishiiba laba boqol oo dollar waxaana la iisoo qabtay anigoo xamar u socdo eedeysanaha labaad waa eedan kalmow ibraahim da-diisu tahay labaatan iyo afar jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan ciidanka ridida ee federaalka isagoo dhuumanaya ayaa ciidanka mujaahidiinta wilaayada islaamiga ahba ay soo qabteen intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane eedan kalmow ibraahim wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan ka tirsanahay ciidanka federaalka waxaana tababar ka soo qaatay waxaana la igeeyey gobolka galguduud muddada aan la shaqaynayana waa hal sano mushaarna waxaan u qaadanayay lacag dhan laba boqol oo dollar waxaa la iisoo qabtay anigoo xamar u socda xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay eedda loo soo jeediyey eedeysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabahooda oo ahayd mid khilaal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidaan soo socoto kow falka ay ku dhaceen eedaysanayaasha inuu yahay fal gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil hadduu riddo ah maraajicda loo oskaday xukunkan qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin suuratu lmaa-ida aayadda konton iyo koowaad wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ilaa biixdaa halaath annafsu binnafs waalthayibu zaani waalmaariqu min addiini altaariku liljamaaca muttafaqun calayh wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaacatu ilaa muslima wa qaala alxaafid ibnu cabdilbar ana man irtada can diinih xalla damuh waduribat cunuquh walummatu mujtamicatun calaa dalik xukunkan waxa uu ku sugnaaday qiraalkooda wabilaahi towfiiq haddana xukunkii waa la fulin karaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم idaacadda islaamiga ahi alfurqaan ayaad la socotaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markan waa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxa aalaba soo jeediya waryaheena cabdiraxmaan beder maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta barqadii waxay weerar ku qaadeen fadhiisinaya askarta maamulka la baxay jubbaland ku leeyihiin deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo weerarka ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan lix askar oo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland halka lagu dhaawacay sagaal kale sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gudaha kenya ayaa waxay fuliyeen weerar ay ku beegsadeen saldhigii askarta dowladda kenya ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka mandheera weerarka koowaad ayaa waxay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xerada askarta kenya ku leeyihiin deegaanka lafey ee gobolka mandheera oo ka tirsan dhulka n f d ee ku hoos jiro gumeysiga dowladda kenya weerarka ayaa waxaa lagu dilay laba askar oo ka tirsan dowladda kenya iyadoo lagu dhaawacay saddex kale sidoo kale waxaa la weeraray xeray askarta kenya ku leeyihiin deegaanka goobaha iyo hoostaga degmada baananse ee gobolka mandheera waxaana intii uu dagaalka socday uu dab qabsaday qayb uu ka mid ah xerada askarta kenya xasuuq iyo duqeymo ka dhacay marinka khaza iyo khasaare kala duwan oo halkaasi ka dhashay duqeyn aad u xoogan ayay ciidanka yuhuuda ka geysteen xaafadda shajaaciya ee ku taala waqooyiga magaalada khaza waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad gaaraya sideed ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan dhimasho iyo dhaawac tarabeella ayaa sidoo kale ka dhashay duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo rayd ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tarabeella ah sidoo kale duqeyn ay yuhuudda ka geysteen xerada albureej waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan duqeyntan ka dhacday albureej ayaana waxay beegsatay dhowr iyo toban guro ay degan yihiin dad qaxooti ah waxaana guryahaas oo dhami soo gaaray burbur aad u daran deegaanka cadasa ee waqooyiga magaalada rafax duqeynay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday afar ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istiishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ayaa gaaraya in ka badan laba xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen wax ka badan labaatan ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen ugu yaraan konton iyo afar ruux oo kale sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza dowladda maraykanka oo iska fogeysay inay ku lug leedahay weerarkii ka dhacay dalka lubnaan dowladda maraykanka ayaa iska fogeysay inay ku lug leedahay weerarka sida weyn loo soo qorsheeyey ee maalinkii shalay ka dhacay dalka lubnaan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in washington aysan wax lug ah ku lahayn weerarka ay ku dhinteen sagaalka qof wax ka badan saddex kunna ay ku dhaawacmeen kama warqabin mana helin wax ogeysiisa oo ku saabsan weerarka ayuu yidhi afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxauna tilmaamay inay ururinayaan xoga ku saabsan weerarka ee lagu eedeynayo maamulka sahaynada yuhuudda dowladda masar oo laga yaabay inay dhexdhexaadiso jabhadda t b l f iyo dowladda eleteriya xogga dheeraada ayaa laga helayaa safarkii dhowaan uu wasiirka arrimaha dibadda ee masar iyo agaasimaha sirdoonka waddankaasi ay ku tageen dalka eleteriya saxaafadda dalka eleteriya ayaa daabacday in madaxda labadaasi dal ay ka wada hadleen sidii gacan looga geysan lahaa heshiis laga yaabo inuu dhex mara t b l f iyo eleteriya jabhadda tigrayga ayaa xilligii ay hayeen talada dalka ethoobiya waxa uu dagaal adag dhex maray dalka eleteriya dagaalkaasoo uu socday sanadkii kun sagaal boqol sagaashan sideedii ilaa laga gaara labada kun laakiin xargufta siyaasadeed ee labada dhinac ayaa taagneed tobanaan sano xidhiirka ethoobiya iyo eleteriya ayaana dib u soo noqday markii uu talada la wareegay abiy axmed sanadkii labada kun sideed iyo tobankii wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag markaana dhegaystayaal warar deg deg ah oo na soo gaaray howlgal gaar ah oo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka fuliyeen suuqa bakaaraha gaar ahaan qaybta khudaarta ayay ku dileen askari ka tirsan dowladda federaalka ah askarigaas ayaa horey looga sii qaatay bastoolad uu watay shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxa ay maanta afar qarax la beegsadeen kolonyo ciidamada shisheeye ay la socdeen kuwaas oo ka baxay deegaanka nambar lixdan kuna sii jeeday deegaanka buufow afarta qarax ayaa waxa ay haleeleen ciidamo lug ah oo ka horeeyey kolonyada ah waxaana goobta ku soo degay diyaarado kuwaas oo daabulay meydadka iyo dhaawacyada ciidamada shisheeye
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
markana lebnaan maamulka yuhuudda ayaa mar kale waxa uu weerar xagga isgaarsiinta ah ku qaaday dalka lubnaan hal maalin kadib waxa uu maamulka yuhuudda mar kale maanta weerar xagga isgaarsiinta ah ku qaaday dalka lubnaan kaas oo dhaliya khasaare kala duwan warbaahinta gudaha ee dalkaas ayaa soo tabinaysa in qaraxyo waaweyn laga maqlay dhowr magaalo oo ka tirsan dalka lebnaan oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee beyruud weerarkan ayaa beegsaday kumanaan ka tirsan maleeshiyaadka ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah weerarka waxa uu dhacay xilli ay maleeshiyaadku wadeen meydka wiil uu dhalay mid ka mid ah xildhibaanada ururkaasi waxaana lala beegsaday qalabkii ay wateen halka qaarkoodna ay ka dhaceen guryaha la degan yahay ilaa iyo hadda sagaal ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku nafwaayeen weerarkan cusub ee ay yahuuddu ka fuliyeen dalka lubnaan halka ay ku dhaawacmeen in ka badan saddex boqol oo kale shalay un ayay ahayd markii weerar nuucan ah ay yahuuddu la beegsadeen qalabka isgaarsiinta ee ururka la baxay xisbullah kaas oo dhaliya khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo tirada dhimashada ay ahayd sagaal ruux halka dhaawacuna uu ahaa laba kun siddeed boqol kuwaas oo saddex boqol ka mid ah ay xaaladoodu aad u liidato wixii war dheeraad ah arrimahan ku soo koran ah waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeena dambe insha allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waayahay ciidamada dowladda xabashida etoobiya iyo maleeshiyaadka liubolis ayaa tacadiyo fool xun ka wada dhulka soomaali galbeed ay gumaysato dowladda etoobiya gobolka wardheer oo ka mid a dhulka soomaali galbeed ayaa laga soo sheegayaa in ciidankan ay ka qafaasheen dad gaaraya boqolaal ruux kuwaas oo ay ku sameeyeen xadgudubyo fool xun ciidanka xabashida etoobiya ee maleeshiyaadka daacadda u ah ayaa waxa ay dharka ka dhigeen dadka ay soo qabqabteen iyadoo dadkii ka dagaalamay arrinkaasna ay toogteen mid ka mid a odayaasha deegaanka oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey tacadiyada foosha xun ay geysteen ciidanka xabashida etoobiya dadka waa la dili jiray waana la dayi jiray laakiin arrin ka baxsan oonaan islaamnimada ku maqal oo islaamnimada aysan oggolayn oon xeerka soomaalida ahayn oo bilow aadnimadu xataa aysan oggolayn baa yaa yaa nagu cusub saaka waa arrinta dadka intii la soo qaqabto la qaawinhayee dharka laga dhigayo rag iyo haween intii laiska horkeeno haartii caadood baa dadkii la isugu keenay dhammaan dharkaa laga siibay waxaa la yidhi kuwa qaaqaawan fadhiista halkii qof ee dharkaa isku adkeeyey waa la dilahayaa kow baa lagaga siinhayaa waxna waa wirirag leh waxna waa kuwan xabaalahooda tan wiba taalanaan kor taagnaa shala galabna mid baan kor taagnay kuwo kalena geeri bay u muuqdaan waa dadkii dharka isku adkeeyey waa dadkii yidhi dadka sidan ha laga daayo mid madaxa xabad lagaga dhufto iyo mid burka nafta lagaga qaado sidaasa loo wada dilahaya dilka sidaasa iyo iyo waxaa weeye dilka sidaasa qaawintaa ka sii daran dadka la qaawinhayo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
zakariya maxamuud oo ah xildhibaan horay uga tirsanaa dowladda federaalka haddana ku sugan dalka dibaddiisa ayaa ka hadlay xaaladda dalka soomaaliya iyo damaca etoobiya ee la xidhiira qaadashada badda soomaaliya wuxuu sheegay in etoobiya ay shaqaysanaysay soddonkii sane ee lasoo dhaafay haddana ay doonayso inay qaadato dalka xilli buu yidhi dalkii uu kala qaybsan yahay oo ay dowlado kala duwan ka jiraan kuwaas oo ula jeedo maamul goboleedyada marka laga hadlayo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxa uu sheegay inaysan u diyaarsaneen oo aysan rabin inay etoobiya ka difaacaan dalka laakiin rajada ugu weyn laga qabo shacabka soomaaliyeed xaaladda dalku meesha ay maraysaa waxa weeye in dalkii kala qaybsan yahay afar iyo toban mini state oo dowlado yaryar ah oo mid walba madaxweyneyaal iyo carame leeyihiin ayuu dalku u qaybsan yahay muxuu ahaa etoobiya damaceedii waa halkeedii intaas markay aragtay oo ay runtii shaqo badan qabatay soddon iyo afar sano ay shaqaynaysay inay muxuu ahaa dalka qaybiso inay soomaali muxuu ahaa kala kala joogto oo kala kala muxuu ahaa irdhowdo baan leeyahay inay kala irdhowdo qaarkood inay muxuu ahaato yidhaahdaan soomaalida maahin dadka waxaa ku soo kordhay oo cusub waxa weeye iyada oo etoobiya ay si cad u tiri soomaali baan qabsanayaa oo baddeeda qaadanayaa oo aynu ognahay oo badda ninkii kaa mara berigeena uu haystaa ayaa waxaa hadda yeerahaya waxyaalo warqad fiican oo aan yeeri jirin waagii hore oo ah muxuu ahayto kala qaybsanaan midnimo la'aan haddii alla ku run yahay muxuu ahaa ficilkii soomaali lagu yiqiinay oo markii xaaladdu halkaa marayso iyagoo isdilahaya ay cadow markay arkaan oo weliba etoobiya ah ay israaci jireen ayaa ayaa hadda muuqata in muxuu ahaa wax khariban yihiin wax ka khariban yihiin muxuu ahaa laakiin waxaan anugu ku kalsoonahay ummadda soomaaliyeed baan aqaanaa waa laga yaabaa rag madaxa inay muxuu ahaayeto ama meelo madax ka ahayd ay wax istusaan ama iyagu iscanaadahayaan oo aysan dhab ka ahayn laakiin xaqiiqadu waxa weeye saacatu sifir markay gaarto dadka soomaaliyeed u kala hari mahayaan meel kastay joogaanin waxaan qabaa dadyowga hadda sheeganaya sida ama ama d d s ha noqoto ama goboladana qaarkeed ha noqotee inaysan ahayn muxuu ahaa wixii runta ahaa oo soomaali lagu yiqiinay wax ka duwan weeye muxuu ahay waan soo marray anagu labadii kun iyo toddobadii labadii kun iyo lixdii dhammaadkeedii markii etoobiya dalka qabsatay ilaa labadii kun iyo sagaalkii sagaalkii toddobadii bilood oo u horreysay ma iskuma dibareebnayn arrintu laakiin saddexdii bilood oo u dambeeyey labadii kun iyo toddobadii ayay karaar qaadatay wixii dhacayna waa la ogaa marka anugu ma shacbiga mise dadka hadda xukumada haya ilaa hal xukum ma jiray shacbiga waa ku kalsoonahay dadka soomaaliyeed daraf iyo dacal inay isqaadan doonto dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inay dagaalka wada galaan dalkoodana difaacdaan haddii kale ha u diyaar garoobeen waxa hadda ka socda muxuu aha khaza iyo wax lamida in iyaga iyo warasadooduba ay ku dameeyaan ninka la yidhaahdo ninkan abiy axmed la yidhaahdo wuxuu ahaa korneel ciidamada sirta ah oo u qaabilsan muxuu ahayto dhegeysiga iyo hakinka waxaan loo yaqaano isgaarsiinta nidaamkii tigreega ahaa wuu og yahay nabaradii ku dhacay xanuunkoodii wuu la socdaa waxaan u malaynayaa dhibaatada gudaha ka haysata ayuu rabaa inuu ku indhasarcaadiyo dadka etoobiyaanka ah waanu ognahay in magaalada adisababa laysku haysto oo aysan ammaan xataa ahayn diblomaasiyiintii ajnabiga ahay safaaradihii joogana ay muxuu ahaa ka qaxayaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waatahay markana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan xalqada soddon iyo sagaalaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa soo jeedinaya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا su-aasha caawa waxa ay ku saabsan tahay isla xanuunada dhaca xilliyada roobka doctor qorax cudurrada mararka qaar la arko xilli roobaadyada waxaa ka mid ah koleeraha ama shuban biyoodka maxaa wacyigelin ah oo aad bulshada ka siin lahayd cudurkan bismillaah waa mahadsan tahay Een, kolera waa asnaha cudurada waxa waaye ku faafa ee biyo ku wasaqoobay saxaro iyo cunto iyo qudaar sidoo kaleeto oo afka laga qaato iyo cunto marka cudurkan waa is a bacterial infection through ingestion of food and water contaminated by febrile cholera marka cudurkan waa cudur ay bacteria sameyneyso oo khatarna ah dilaana ah cudurkan marka sida badan dadka shan beri kadib baa lagu arkaa calaamadaha soo socda waana enterotoxin macnaha mindhicirey sun ku furtaa ayadoo macnaha waa waxay kamid tahay bacteriinka sunta isticmaala si qofka hadhow een, u shumo marka waa enterotoxin bacteria Ee, marka shan beri kadib qofka calaamad isku arka waxaa kamid a een, watery diarrhea oo ah shuban biyo biyo ah sida lagu yaqaan caamkata waxaa ka mid ah ee, biyaha briiska laga miiro oo kaleeto wax u eg qofka inuu dhigo ee, qandho matag abdominal cramp caloolmajiir oo kaleeto Ee, maadaama calaamadahan qofka uu arkay ee, waxaa muhiima inuu macnaha ogaado inay ka duwan tahay cuduradii hore oo aan sheegi jirna waa cudur khatar ah marka waxyaala looga hortagi waxaa ka mid ah in saabuun la dhiga musqusha markastoo la saxaroodo ee, gacmaha la iskaga dhaqo waxaa kaloo ka mid a dadka inay yaqaanaanba meesha cudurkan uu ka dilaacay si meesha aan looga bixin aan loo gelin waxaa kaloo la rabaa qofka inay cabaan sidii hadda aan sheegayno oo kaleeto cudurradan o dhan biyaha laga qaada sida badan wasaqaysan oo saxro gaartay in biyaha la sakar kariyo si loo dilo qudaarta la dhaqo raashinkana la gaarsiiyo karin nadaafadana si guud loogu dadaalo marka qudaarta in la dhaqo oo kaleeto waa muhiim jiddan qofka marka hadduu isku arka calaamadahan oo kaleeto ee, waxaa la rabaa si degdega inuu u gaaro rugta caafimaad oo ugu dhow waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waataa dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa soo gebagabaysay xamladii ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada taas oo ahayd xamlada irshaadul umma ilaa sabiil rashaad munaasabadda lagu soo xiraya xamlada waxaa ka soo qayb galay culumaa udiin odayaal dhaqan iyo mas-uuliyiinta wilaayada ugu horreyn xafladda waxaa ka hadlay sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimmada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أما بعد كلمة دعنا وحكوها دنتهي حملة الله يقالنا حمرة irshaadi ilumma ilaa sabiili rashaad hanuuninta ummadda lagu hanuuniyo oo la tusiyo waddadii toosneed ama allihii rashaadka ahaa waddadiisa xaqa ah xamladaasoo shacaarkeedu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyatihi qof kasta waa la jira qof kastana waa mas-uul wixii uu mas-uulka ahaa la raaciyey ayaana la weydiin doonaa xamladaasoo uu iclaamiyey ama si guud ahaaneedba xarakada shabaab almujaahidiin ay iclaamisay manaadiqda iyo wilaayaadka ay ka talinaysa oo dhan gaar ahaana gobolka gedo waaligeeda abu anas ee xamladaasi waday taasoo ka qabsoontay dhammaan siddeedda degmo ee uu ka kooban yahay gobolka gedo xamladaasi waxay socotay muddo bil ah oo ay ku soo gebagowday dhammaan atraafta gobolka uu ka kooban yahay oo dhan muddadaasi wilaayada ay socotay oo xamladaasi waday runtii iijaabiyaad badan iyo qabuul badan ayaa muuqanayey oo ka muuqanayay bulshada xaggeeda mawaadiicdii lagala hadlay ay ka mid ahaayeen mawduucii ahaa albalaa walbaraa dadka in loo caddeeyo cidda walahooda leh iyo cidda ay ka beri qaadanayaan oo uu ka mid ahaa difaaca la difaaco dhulka muslimiinta lagana difaaco cadowga qaashimka ah ee horarka ah ee ku soo duulay dhan kasta kaga soo duulay dalka doonayana khayraadka dalkaasi dhex yaallo inuu maaragtay maxaan ku raha la wareego amaba maaragtay maxaan ku rahdaa dhul ahaantiisaba uu makansado ummadda ku nooleedna uu barakiciyo waxaa kaloo ka mid ahaa mawaadiicdii ummadda lagala hadlay iijaabiyaadka badanay lahayd ama miraha badan lahayd alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar dadka oo wanaagga la faro xumaantana laga reebo wanaagga la faro marka lagu leeyahay hadda waa diintii oo dhan oo awaamirteedii ilaahay subxaanah wa tacaala uu ilaahay nagu addoonsaday oo waajibaad iyo sunan iyo akhlaaqiyaad intaba lahayd ayaa ka mid ahayd midda ayada wannahyi canilmunkar markii la leeyahayna wax allaalihii wixii xumaan ah oo xag akhlaaqeed iyo xag maskaxeed iyo xag maaragtay maxaan ku rahdaa nasli iyo cirdi iyo xataa diyaanatan diin ahaan ilaa maaragtay maxaan ku rahdaa qofka shakhsiyadiisa intaba halaynaysa oo leexinaysa oo xumaan u sarfirayso ummadda in laga reebo loona caddeeyo arrintaa iyada ah waxaa ka mid ahaa mawaadiicdii runtii ummadda soomaaliyeed waxaa kansar ku ah cudur dilaana ah kuna faafsan mar walbana dhibaatadiisu ay taagan tahay waa qabaliyadda mawduuca marka damu alcasabiya alqabaliya baa isagana ka mid ahaa mawaadiicdii iijaabiyaadka lahayd ummaddana lagala hadlayey maarata maxaan ku dhaha mirahana ay ka muuqanayeen waxaa kaloo ka mid ahaa maanta ubadkii la dhalay waa lagu soo duulay maskaxiyan baa loogu soo duulay waxa weyan maarata maxaan ku rahdaa tacliintoodii iyo akhlaaqdoodii iyo jiritaankoodii iyo dadnimadoodii iyo xataa islaamnimadoodii baa lagu soo duulay intaa ayada ah in ubadkii la baraarujiyo waalidiintii dhalay la baraarujiyo oo tarbiyatul awlaad lagala hadlo ayaa ka mid ahayd mawaadiicda runtii iyadana saamaynta lahayd qof walbana uu ictiraafayey mawduuca isaga ah iyo baahidiisa iyo xaqiiqada ka jirta ummadda soomaalida maanta meel walba ay joogto waxaan ummadda muslimiinta ah si guud ahaaneyd aan maaragtay maxaan ku rahdaa ugu dardaarmayaa si gaar ahaaneedna geeska afrika ummadda ku noole muslimiinta midab kastay leeyihiin luqad kastay ku hadlayaan si khaas ahna ummadda soomaaliyeed aan maaragtay maxaan ku rahdaa aan ku boorinayaa الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابك إلهي إي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إني أن نقضان oo ay maaragtay maxaan ku radaa ka diin dhigtaan maxaa yeelay waxa wax bedeli karo waxna islaaxin karo waxna hegi karo waa labadaa iyaga ah waana wixii ummaddii annaga naga horraysay ay khayrka iyo wanaagga ku gaareen waxaa kaloo ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogtaa aan u dardaarmayaa oo aan ku baraarujinayaa inay midnimo muujiyaan cadowga ilaahi subxaanahu wa tacaala waa midoobayaa meel walba uu joogo waqaatiluuhum kaafa kamaa yuqaatiluunakum kaafa allah tabaaraka wa tacaala waxa uuna amrayaa gaalo inaan la wada dagaalanno dhammaantaya inaan la wada dagaalanno si ay iyagoo dhan noola wada dagaalamayaan waxaa kaloo allana faraya wactasimuu bixabliillaahi jamiica war ilaahay xarigiisa wada qabsada adinkoo wada dhan una midooba baa allah tabaaraka wa tacaala leeyahay nabiga wuxuu leey calayhi salaatu wassalaam midnimadu waa naxariis aljamaacatu raxma midnimadu iyo waxdadu waa naxariis ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka ahaatay idan marka waxaa lagama maarmaan ah ummadda muslimiinta inay midowdo ictisaamto oo ay maaragtay maxaan ku rahdaa cadowgeeda hal meel ah kaga soo wada jeesato ayaa lagama maarmaan ah taana waxay faa'iido u leedahay ummadda muslimiinta ah ee duulaanka lagu yahay ee cadowga horarka ah dad iyo duunyo iyo diin iyo dhul midna aan u badbaadinaynin say kaga hortagaan oo ay garab isugu noqdaan waxaa kaloon baraarujinayaa ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogto altaxaakumu ilaa sharciillah caza wajal inay maaragtay maxaan ku rahdaa u xugun tagaan ilaahay sharcigiisa uu soo dejiyey ee munasalka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkaana u doortay wa an ixkum baynahum bimaa anzala allah falaa warabbika laa yu'minuun xtى yxkimuuka fيma shajara bynhm ثuma laa yجiduu fي أnfusihim xaraja mima qadayta allah wuxuu leey waan ixkum baynahum dhexdooda ku xukun bima أnزla اllah wixii ilaahay soo dejiyey ilaahay baan ku dhaaranaya ilaahay maysan rumayni si dhab oo xaqiiqa umaysan rumayni ilaa ay kaaga xukun imaanayaan in alxukmu ila lilah xukunku cid kale uma ahaan ilaa ilaahay unbuu u ahaaday cid kale uma ahaanin kaasaana maarata maxaan ku dhaha cadaaladdu iyo midnimadu iyo maarata maxaan ku dhaha sinashada ay ku sugan tahay dhexdiisa kaala waxay dhodhoobayso oo inoo maarata dhodhoobayso oo inoo xayaysiinaysaa ayagii buu baabi'iyey ayagii baa ku tirtirmay oo ku jirid go'ay oo carar ka ah oo maaragtay maxaan ku rahdaa si ay u xalliyaan oo ay kaga noqdaan garan la inay marka dadka muslimiinta ah kitaabka ilaahay u xugun tagaan asagaa kaafi shaafi ah maxaa yeelay alla waxba kagama tegin maa farradnaa fi lkitaabi min shay alla tabaaraka wa tacaala shay ma jira ummaddaasi muslimiinta ay u baahan tahay ilaa hadduu jiro allah kitaabkiisa ayaad ka helaysaa saa darteed ummadda muslimiinta waxaan maxaankuraa ku boorinayaa u dardaarmayaa aan maaragtay ku tambiihinayaa kitaabka ilaahay inuu xugan tagaan ay asagana ictisaamsadaan oy maaragtay wada qabsadaan waxaa kaloo ummadda muslimiinta ku baraarujinayaa ama u dardaarmayaa inay ilaahay diinkiisa barashadiisa u noqdaan diinka ilaahay barashadiisa inay u noqdaan maxaa yeelay ilaahay subxaanah wa tacaala nicmo uu addoon u nicmeeyo oo ilaahay siiyo oo ka weynin badan ma jirta kitaabka ilaahay barashadiisa iyo maaragtay ilaahay siduu u dhammaystiray allana waa noogu manno sheegtay arrintaa iyada alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina allah tabaaraka wa tacaala baa sidaa odhanaya maantaan diintiina idiin dhammaystiray nicmadii ilaahay maaragtay maxaan ku dhaha nicmadaydii baan idiin dhammaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum diintiinaan maanta idiin dhammaystiray wa atmamtu calaykum nicmatii korkiinnana waxaan maanta ku dhammaystiray nicmadaydii baa alla yidhi subxaana wa tacaala nicmadaydiina maanta ayaan maaragtay korkiina ku dhammaystiray wa radiitu lakum alislaama diinan ayada ayaana maaragtay inkaga raalli noqday inaad ka diindhigataan waana shayga keliya oo maanta adduunka korkiisa diin ka ah diinaan ayada ahayn diin ma aha ina diina cinda allahi alislaam diin aan diinta islaamka ahayn maanta adduunka korkiisa diinka ma aha waxa uun diin laga dhigan karaa oo ilaahay subxaana wa tacaala looga diin dhigan karaya waa diintaasi islaamka nin aanan aqooninna waxba kama diin dhigan karo ummadda muslimiinta marka waxaan leeyahay kitaabka ilaahay barashadiisa ha u soo noqdeen oo ha barteena dhaqanada jaahiliga ah ay ummaddu maaragtay maxaan ku raha isku dhibi dhaqaalaha ku bixini wakhtiga ku bixini waxa weeyaan waxba kama dheefayaan allana waa ceebeeye waa haydaariye afa xukma aljaahiliyati yabquun ma xugun jaahili bay dalbayaan waman yabtaqi kayra alislaami diina ciddii dalabta ilaahay ayr maaragtay diintiisa diinan ahayn falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin idan marka waxa weyaan ummadda muslimiinta ah khayrka iyo barakada dhammaan wuxuu ugu sugan yahay inay qabsadaan kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam taasaana maaragtay maxaan ku rahdaa aan ku baraarujinayaa wajazakum allahu khayran wasalaamu calaykum wraxmat ullaahi wbarakaatuh gabagabadii xafladda waxaa kelimad ka jeediyey sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado
in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wmin sayiati acmaalina inahu man yahdi illahu falaa mudlil lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إلهي بام هذا سكال سبحانه وتعالى إلهي نون نمعي نمعي كيسا أن لكوب كرين أيوه ريسو نمعة الإسلام والإيمان نمعة الصحة الحمد لله ثم الحمد لله نعم كإلهي باك مهدعين سبحانه وتعالى مرلوات waxaan u mahad celinaynaa xarka shabaab mujaahidiin oo runtii juhdigan kan maanta gabagabada aan marayno juhdi kusoo bixisay ilaahi subxaana wa tacaala fadligiisa uu ugu suurageliyey in ummadda wixii xuna laga reebo wixii wanaagsan horseed loogu noqdo ilaahay uu u suurageliyey aan ku mahadinayna jalla wacalaa walaalahan ilaahi subxaana wa tacaala ha barakeeyo fikirka wanaagsan iyo xigmadda ay istimcaaleen iyo waxaa weeye wakhtiga loo baahnay kusoo aadiyeen waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran maanta waxaan u fadhinaa xafladdii gebagabadii oo ku saabsaneed dacwadii iclaankeeda u baxay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa walaalihii juhdiga bixiyey ee u dheelmaday ee waxaa weeyaan dariiqaha dheerdheer u maray ee leylwa naharan u soo jeeday ilaahay miisaankooda xasanaadka u saaran leenahay waad maqlayseen odayaashana way hadleen annagana insha allahu tacaala tiwan baan sii adkaynaynaa mawduucan waa mawduuc ku soo aada waqti baahi loo qabay oo ummadda muslimiinta ah wax badan waxaa weeyaan shaydaan qaalib kaga noqday irshaad alumma ilaa sabiili rashaad wakhtigaasay kusoo aaday runtii oo ummaddana waxaa weeyaan baahi badan ay u qabtay in lagala hadlo wakhtigii digmaayada loo qabtay ee soddonka maalmood ha way dhammaaday wee hadda ka dambeeyo waa in ficilkii uu dhaco wax la fuliyo fasaadkane haddaan lasiigu kaalmaynin in laga hortago oo waxaa weeyaan ummadda ay dhexdooda ku badata maxaa la dhihi jiray fusqiga iyo xumaantada dhexdooda intay ku badata ay isku fiirsadaan ummaddaas waxaa weeyaan way isla halligmaysaa waxaa ilaahay fadliga ee maanta marka in laga hortagayo wixii xumaanna wixii wanaagana lasigu kaalmaynayo ilaahay fadligii weeyaan maanta waa marka gabagabadii waxay maanta ka bilaabato waxa bilaabanaya waxay tahay uun ashyaadii la reebay oo walaayaadka laga mamnuucay gaar ahaan walaayada gadan ku noolnahay laga mamnuucay intaasoo maalmood iclaankeeda la bixinayay maanta waxay ka dambeeyo inaan ficil u badelno waxaa loo baahanya marka dadka annaga ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka amar qaadanna ilaahayaanana tusay noona sheegay wixii ummaddan wanaaggeeda uu ku jiro wixii ummaddan sharteeda ay ku jirtana ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga digay alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa casiiska ah alla subxaanahu wa tacaala marka uu leeyahay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu waad ogtihiin ummaddan dariiqa loo tilmaamay inay isku xiraato khayrka isugu kaalmayso saas awgeed marka insha allahu tacaala waxaa ilaahay fadliga maanta inay isku xiran yihiin culummadii waxgaradkii ummadda nuqubada ay ugu horeeyaan macallimiinta haddaa yihiin kuwa iskuulaadka iyo haddaa yihiin kuwa waxa weeyaan baxda kale waxbarashada qur-aanka iyo culunta kala duwan ee macahaadada dhammaan intaa culummo wax dhigtoo dhan ay soo dhoweynayaan qadaydatan waxaa jira marka isku xiraan guud baa muuqdo isku xiraantaas marka ilaahay baan ugu mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala annaga inaan khayrka isku sheegno iskuna adeecno waa shayna saaran ummaddan waa hal ilaahi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa casiiska wuxuu ku leeyahay ina haadihi ummatukum ummata waaxida wa ana rabbukum facbuduun waa inaynu dhaganuglaano waa in waxyaalaha la reebayo xun aan ka duruqno waa waxyaalaha wanaagsanoo lala amraayo inaan qaadanno maxaa yeelay dadka inay umro isu noqdaan waxaa ka imaanaya alsamcu wadaaca yacni dadka ulul amarka ah waxaa lagu leeyahay waa in la maqla lana adeeco waxaan doonaynaa marka insha allahu tacaala in loo dhaga nuglaado macruufka dadka aan amarno mukarka dadka aan ka reebno dadka wanaagsan waxa saaran waa naseexo inay isu naseexeeyaan qofka muslimkaa ee mujaahidkaa ee muraabidkaa ee qadadan loo xil saaray ee gudanayo dadkuloo muslimiinta ah naseexay ku leeyihin waa la isu naseexaynaya waxaa xaaraan ka ah in lagu khilaafo ashyaada sharciga ah ee waxaa weeyaan qofka muslimka horseed ummadda ugu yahay in mukhaalafa lagu noqdo waxaa weeyaan shay lidkiisa laga hor imaadana waa xaaraan waxaanu leenahay marka insha allahu tacaala ha lasigu kaalmeeyo waxyaalaha loo qumi doono oo wanaaga ah waxyaalaha xumoo la reebi doonana waxaa weeyaan in la reebo ha lasigu kaalmeeyo waxaanu leenahay insha allahu tacaala aanu maalkeenan ilaashano waxyaalaha xumaantida ummadda dib u dhigayana aan ka digtoonaano wixii wanaageena aan isigu kaalmayno waxaan ugu baaqaynaa bulshada muslimka ah maanta ummadda waxa la degay waa daroogo waxa la degay waa dhaqan xumo ay gaalada soo waariday waxaanu leenahay ka digtoonaado marna yaysan idinkadinin dhaqanxumada gaalada maxaa yeelay waxay rabaan sidai ayga yihiin inayna yeelaan annagana ma yeelinoo waa ka diidnay waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala muslimiinta inay ilaashadaan mabda'ooda qayimka ah ee millada toosan ee diinta islaamka inay waxa weeyaan ku toosnaadaan waxa weeyaan qof kastaba diintiisa aanu marna laga fasaadinin ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu ka marqaadanno intaas ayaa bulshada laga rabaa wixii khayroo loo sheegay inay qaadato wixii xumaanoo loogu digana waxa weye ay ka harto waxaanu leenahay marka meesha waxaa soo bixi doona dad muslixiin oo wanaagsan haddii intaa la hel insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa awaamirtii baxday maanta wixii ka dambeeyo inaan ficil u bedelna insha allahu tacaala wixii awaamir oo soo baxay oo dhan waxaan u bedeli doonaa ficil nin kastoo maalkaaga ilaasho annaga ma rabno qof maalkiisa inuu ku cadgudubno muddadaas waa kugu dhammaatay waqtigeeda dhammaaday yuusan maalkaada dayacmin maalkaada ilaasho ilaahay ugu baq ilmahaada ilaasho diintooda ku dadaal fardogooda ku dadaal sharafkooda ku dadaal wanaaggeena aakhara iyo teena adduunya inta ay ku jirtaa insha allahu tacaala waxaa ilaahay fadliga maanta waxaanu idin leenahay jazaakum allahu khayran wixii wanaag aan siigu kaalmayno wixii xumaanayna aan ka tagna ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala dhaqdhaqaaqeena iyo qowlkeena iyo ficilkeena inuu ilaahay ikhlaas noogu dhigo tabaaraka wa tacaala ilahi waxaan weydiisanaya subxaana wa tacaala tilmaamada aan qaadnay iyo socodka aan soconnay iyo waxa weeyaan ajiibada aan soo ajiibayna acmaasha wanaagsan aan waxa weeyaan qowlka iyo ficilkan ku bixinayno inuu ilahay miisaankeena xasanaadka noo saarana ilahay baan weydiisanayna tabaaraka wa tacaala maanta waxay ka bilowdana insha allahu tacaala shaqadii ficilkeeda unbaa bilaaban doono dhammaan walaalaha waxaanu leenahay u dhabar adaygo qadaayaadkaana sidii waajibaadka lasu saaray ha loo guto insha allahu tacaala hada wabillahi towfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sidoo kale xafladda waxaa ka hadlay guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada gado naqiib ibraahim maxamed cegaal بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين الله سبحانه وتعالى بaan mahad u celinayna nicamta uu na siiyey oo farada badan allah subxaanه watacaala uu yidhi wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuhaa nimcadayda haddaad dacdaa inaad tirisaan kuwiya laba dhaadaan ma soo koobi kartaan marka allah subxaanه watacaala nicantan uu na siiyo oo farada badan nimcatu islaam waliimaan ay ugu wintaan mahad ugu celinaynaa allah subxaanه watacaala cabshiisana waa isu dardaarmaynaa ikhwa jazaakum allahu alkhayr baan leenahay xamladii guud oo socotay ka socotay walaayooyinka islaamka dhammaantood qaran annaga hadda reegada ah na soo gaartay muddo bil ana ka socotay gobolka dhexdiisa gabagabadeedii iyo ikhtitaamkeeda aan maanta halkan u fadhinaa xamladaas haddii baan ka warbixiyo xamlo waxay ahayd baahnayd ummadda soomaaliyeed si guud adaam ilaahi subxaana watacaala uu maaragtay ku hanuuniyey walaayada islaamka ummadda ay hoggaanka u tahay oo muslimiinta inay ku badbaadiso dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda iyo tacaamulka ummadda soomaaliyeed markii laga bilaabo dowladda ilaa qowska ugu hooseeya markii la geeyo wixii ummada ku tacaamuli lahayd oo dad lagu hagi lahaa heer gobol heer degmo heer guud heer qabiil heer qows wax ay dhaaftay ma jiraan qodobadii meeshaa lagu soo diyaariyey oo ilaahi subxana watacaala uu maaragtay inoogu hanuuniyey xarakada inay maaragtay soo diyaariyaan ummadda muslimiinta ana la gaarsiiyo ummadda muslimiinta waa la gaarsiiyey waxaan u sheegaynaa goob kastoo loogu talagalay inay tagtay inuu kolley gadan hadda joognaan ka warqabnaa geed kasta iyo guri kasta waa la gaarsiiyey dacwada ayadaa dadka muslimiinta ee loo soo dhiibayna waajibkii waa guteen annagana waan kasii xambaarnay oo ummaddii loogu talagalay waa gaarsiinay inaan hadda ku dhaqanno oo maarata ay asal iyo dhaqan noo ahaatana waan ballan qaadnay insha allahu raxmaan marka waxaan leenahay ha guulaysteen ciddii noo soo fikirkan iyo hadafkan fiican noo keentayna ha guulaysteen mustaqbalka annagana mustaqbal wanaagsan allah nooga dhigo ummadda maaragtay muslimiinta ana sharafteeda iyo diinteeda iyo akhlaaqdeeda waa la tusay ilaahi subxaana wa tacaala ha ku hanuuniyo ha ku irshaadiyo jazaakum allahu khayr baan leenahay dacwadaasna si fiican bay noo soo gaartay maantan ikhtitaamkeedii iyo gabagabadeedii weeye waxaan u fadhino way ka soo gabagabowday gobolka gado maantana waxaa loo jooga waa xafladdii waxaan leenahay marka amalyo iyo khayr iyo farxad baan maaragtay xarakada yaan uga jawaab celinaynaa waa uga mahad celinaynaa dadaalkaana in la sii wado oo maaragtay ummadda soomaaliyeed dadaalka iyo maaragtay ummadda ay ku fahmida dhaqankeedii iyo akhlaaqdeedii maadaama ay muddo badan gaalo ay dadka maaragtay idaacadaha beenta war uga sheegaysay saamayn badan ay ku yeelatay haayadihii iyo wixii iyo ummadda soomaaliyeed ummadda maskaxdeedii ay maaragtay dullowday oo wax kala galeen in qubxigii iyo diin la-aantii iyo fisqigii iyo sharafdhici iyo mukhaadaraadkii iyo daroogadii ummadda maskaxdeeda laga shubo khayr iyo diin iyo akhlaaq wanaagsanna lagu shubo jazaakum allahu khayr baan leenahay xarakada waa uga mahad celinaynaa bacdallahi naguna insha allahu raxmaan tabartanadii waa qaadanay dadaalkaas waana ku dhaqmaynaa waana ku guulaysaynaa wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
dowladda federaalka ayaa si laba wajiirannimo ah weli kaga hadlaysa arrinka etoobiya warbixin umuurta ka hadlaysa ayaa idinku soo maqan waxaana noo soo jeedinaya waryaheena cabdifatax faarax diiriye etoobiya waxay ku taallaa geeska afrika dhanka kalena waxay xuduud la leedahay soomaaliya iyo cadaawad kala dhexayso ayna aaminsan tahay gobol ka mida dalkeeda waxayna sidoo kale xuduud la leedahay waddamada eritrea jabuuti kenya iyo sudan haddaba kama hadlayno taariikhda etoobiya iyo waxa ay tahay oo aan ka dheragsannahay laakiin waxaan xoogga saaraynaa arrimo la xidhiira khilaafka is-afgaranwaaga ay soo kala dhexgalay hoggaanka federaaliga etoobiya iyo ka muqdisho ee villa soomaaliya ka gadaal markii maamulka gonisataagga ee somalilan uu saxiixay etoobiya qayb ka mida badda soomaaliya xasan sheekh ayaana isku dayay in etoobiya uu ku qanciyo inay isaga soo marto ay dhowrto masana ilaaliso madax bannaanida dowladdiisa taana ay etoobiya uga gardhigatay in halka ay rabto aan u gaarin maamulka xasan sheekh oo waxaa ka arrimiya maamulka somalilan suuragalla ma aha in muqdisho ay bixido badda waayo somalilan ayaa iyadana uga dhiganta in lagu xadgudbay madax bannaanideeda marka ay halkaa dheeshu joogto waxaa u furan etoobiya in somalilan ay la fadhiisato iyadoo geesta kale ku sheegtay villa soomaaliya mid fadhiidh ah oo aan dhaafin muqdisho dowladda xasan sheekh ayaa iyadana meediyaha la soo istaagtay hadallo isburinaya mar u muuqda marin habaabin bulsho marna u muuqda calaacal etoobiya loogu sheegayo ifahan haddaba way fahane dowladda muqdisho weli ma hayso dhabaheedii xiisadda etoobiya kala dhexaysa cirka ay isku shareertay wasiirkeeda arrimaha dibadda fiqih ayaana mar sii horreysay ka dhowaajiyey inay taageeri doonaan jabhadaha ka soo horjeeda etoobiya isla hadalkani waxaa si jeesjees ah oo lagu maadaysto uga soo jawaabay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya waxa uuna sheegay in dowladdaasi ay tahay mid daciifa muqdishona dhaafin isagoona dowladda muqdisho ku tilmaamay wakiilo haddaba waxaa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan u suura gashay inay su'aalo ka weydiiso haldoorka bulshada xiisadaha ka dhex alowsan muqdisho iyo adis ababa iyo wax ku saabsan cadaawadda etoobiya u qabto dalkan ay u aragto gobol ayada ka mid ah ugu horeyn nabadoon samatar ayaa ka hadlay in etoobiya ay ka go'an tahay inaysan ka laaban badda la siiyey ayna ku howlan tahay sidii ay ku xaqiijin lahayd waxa uu xasan sheekh ficil ugu bedeli la'yahayna ay tahay inuusan xor ahayn dowladda etoobiya waa cadyaha warkeedu wax kaleeto oo loodin karaana ma jiraan cudud iyo caqli midaysan iyo ciidan intaasaa lagu loodin karaa oo looga celin karaa horta warkaana ay ku laqi kartaa dib isagoo ka dhalan sibirka laakiin inagu waxaa la arkayaa oo maaragta meel kasta ay ka sheegayaan oo idaacadaha ay la taagan yihiin in aysan ka laabanayn arrintooda ayna maaragta xaqiiji doonaan inay baddaas ay qabsanayaan la siiyey cidnana isa ka amar qaadanaynin haddii aada i weydiisay xasan ninka la yidhaahdo muxuu ficil ugu bedeli la'yaha hadalka uu leeyahay uma ogolin xasan ninka la yidhaha waxaan leeyahay nin xor a maaha xasan nin xor a maaha ka samatar ahaan iyo ka soomaali ahaan iyo ka muslin ahaan dadka wax garanaya oo caqliga leh oo cuquusha ah oo odayaasha ah xal walcaqdiga ah waxay fahamsan yihiin ama og yihiin xasan ninka la yidhaahdo inuuna awoodin inuu intaa yidhaahdo la'anna wuxuun u awoodin xasan iyo ninkan hal meel baa laga xukumaa marka xasan waa la soo canaananaya waa la soo xanjafinayaa waxaa laleeyahay ma dhihi karti kelmaddaas la'annahu ummadda soomaaliyeed oo dhanoo muslimiinta waxaa kala weyn mabda'a uu wato isagu uu qaatay oo gaalnimada ah wuxuu kala weyn yahay ummadda soomaaliyeed iyo dhulkeeda oo dhanuu kala wenya waxa keenaya inuu aamuso oo kelmadda uusa ku dhiiranna intaas weeye inta aan ka ognahay waxaynaan ka ogeynayna kolleto way jiraanoo u laaban oo maaragtay shakaalka ugu jira laakiin intaanu ku ognahay intaas wey waxaa sidoo kale inoo suura gashay inaan isagana su'aalo ka weydino aqoon-yahan ramadaan cadaawadda ay etoobiya u qabto soomaalida isagoona sheegay in etoobiya iyo soomaaliya ay isyaqaanaan taariikh soo jireenna ay leedahay waxa uuna soo kale sheegay mid walba oo talada etoobiya soo mara uu midka kale u dardaarmayey sidii uu soomaalida u hoosgeyn lahaa etoobiya haddii aan ka jawaabo su'aasha ah etoobiya iyo soomaaliya horta waa laba dal isku dheggan etoobiyana waa la yaqaan soomaaliyana waa la yaqaan soomaaliduna way taqaan etoobiyaanka etoobiyaankuna soomaalidu way yaqaaniin waa laba daloo aad isu yaqaan taariikh soo jireen oo dheeray leedahay weligeedna waxay garabka heli jirtay ilaa mililiq midba midka kale oo u dardaarmayey cadaawad soo jireen ah ilaahay diinkiisana waa uu ku caddeeyey ayaduna way caddaysatay oo wax ay qarinaysa maaha waa barnaamij ay la fadhido soomaaliya iyo bad iyo maanta meeshay taagan tahay waa meel leeskala tegay hadafka ugu weyn ay ku fadhidaahu waa soomaaliya in ay naqato gobol ka tirsan etoobiya haddiiba ay meeshaas taagan tahay cadaawadda ay dalkan u qabto soomaaliya hadda waa mid iska cadoo kursiga ee ninka ugu sarreeyaahu hadda waa abay axmed ee uu fadhiyo waxaa yaallo carro carradaas wax yaroo budo dahabiya lagu shubay loona dardaarmo nin allaalaya ninkii jagadan qabtaahu in etoobiyaanku ay leeyihiin meesha carradan laga keenay oo ay u yaqaaniin taytayley waana degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ee aad wada taqaanaan nin meeshaas u hanqal taagaya bad iyo wax la mida maba ahaba ujeeddadiisaba waa ka weyntahaba waddankan dhan inuu laqaha dawlaqi karo laakiin mar walbaba halyeeyo oo uu sayid axmed gurey ka mid ahaa sayid maxamed cabdulla xasan sheekh xasan barsane rag badanoo ilaahay diinkiisa u dagaalamo difaacay ayaa meel saari jiray sideedaba hadafka ay ku dagaalamaan waa nasaaro qadiimiya bariga afrika waa nimanka ugu xag jirsan xagga diinta nasaarada marka la yidhaah taariikh dheeray leeyihiin intii gaal adduunka joogtoo dhanna waa ku jiiftaa oo barnaamijkaasay isla wada wadaagaan oo nasaarnimada saliibkaas iyo macatabkaas waayane waxay isku wada aaminsan yihiin isku rumaysan yihiin mu'miniinta muslimiinta soomaalidana waxay isku rumaysnaayeen oo ay ku midaysanaayeen waa laa ilaaha ila allah dowladda federaalka ayaa ciyaaraysa siyaasad labawajilanimo ah waxay dadka u sheegaysaa inay etoobiya cadow tahay dhanka kalena waxay u muujinaysaa dabacsanaan nabadoon samatar ayaa ka hadlaya arrintaasi iyo waxa dadka kala gudboon dadku in badan oo ka mid way baraarugeen ummadda muslimiinta ah way baraarugeen baraarugana waxaa keenay sida hadda oo kaleeto etoobiya wakiil wey wakiilna waxay u tahay maraykanka iyo yuhuudda u tahay saan hore u sheegay xarbi wakaalay ku joogaan waddankan dana kaleetona wuu hoos qarsoon yihiin ummadduna way baraarugeen muslimiinta ah oo wixii ka dambeeyey koob iyo tobanka sebtembar way baraarugeen madaxdooda islaamiga ahina codwar cod dheer iyo cod gaaban bay ku sheegeen laba iyo labaatan sano ka hor ama saddex iyo labaatan sano xilli laga joogo marka uu sheegeenna maantay waxay taagan tahay oo qof kasta uu dhegta ku haya wixii ka dhacay meeshaas dadka soomaaliyeed marka waxaa la gudbo ama dadka muslimiinta ah yaa inay baraarugaan oo fahmaan in loo socdo naftooda iyo maalkooda iyo diintooda iyo maaragtay iyo waddankooda in loo socday khayraadkooda xasan iyo maraykanka hadda markuu tago dowladda maraykanka uu waddanka washington tago waxaa qaada si ay eeda maraykanka gaari ku qaada kiniisadana la geeyey kiniisadii marka la geeyena waxaa laga soo bedelayaa waxyaalo maaragta laga dareemay oo shaashada laga arkay baa laga soo bedelaya wararkaa bedelaa laleeyahy yuhuudda sidoo kaleeto wuu tagaa waa la ogaya xasan labada maroo la doortay labadaba wuu tegay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibare ayaa maalmo ka hortegay magaalada baydhabo ay xabashidu haystaan waxaana la arkayay isagoo kulamo kala qaybgalaya lafta gareen haddaba muxuu daarnaa kulankaasi waa kan aqoon-yahan ramadaan ra'iisul wasaaraha soomaaliya gaar ahaan dowladda federaalka xamse cabdibarre wuxuu ka degay baydhabo oo ay ciidamada etoobiyaanka heestaan wuxuuna gurigaas kula kulmay lafta gareen lafta gareenoo la yaqaanooba dadku ay dhahaan wuxuu ma etoobiyaanaaba taageerada xabashida oo u qabo oo uu taageero darteed etoobiyaanka saraakiishooda ayaa u yeertay lafta gareenna wax shaqaa uu ku leeyahay ma leh ka degitaanka uu ka dega baydhabo dadku waxay u qabaan inuu lafta gareen wato waa ninkan maamul goboleedka isku sheegaya madaxweynaha shaqo uu ku leeyahay male lafta gareenna shaqa ku male mana wato mana wacanin keliya kaameradaas bisow ka muuqdaa soo dhowayntaas laakiin howsha cidda wadataahu ee u yeeratay xamse cabdibarre waa etoobiyaanka waa xabashida wax u yeertay midna waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo ummadda soomaaliyeed xamse cabdibarre haddaad og tihiin in laga dhigo ra'iisul wasaare waxa ka dambaysay waa etoobiya ujeeddaday u keensaysana etoobiya ma yeelayso amba madaxweyney wadataa ama ra'iisul wasaare ogaada mar walba middaas xamar hadduu ka hadlayne wuxuu ku dhawaaqayay saaxiibbadeenna etoobiya inay dagaalka nagala qayb galaan ma rabaan inuu hadda ka hor yidhine way diideen in ay dagaalka nagala qayb galaan ummaddoo dhanaa ka dharagsan maqal iyo muuqaalaa lagu haayaa ma diidin etoobiyaanku mana diidaayo in uu dagaal la galo laakiin wax kale maaha waa ay og yihiin wixii ka raacay rab dhuure siyaasiyiintu waxay dowladda federaalka ay ku eedeynayaan inay si dhalanteeda u wajahayso arrinta etoobiya waxayna sheegayaan in wax la baciidsado aanay ahayn in xasan sheekh uu etoobiya u saxiixo dhul iyo bad kale iska daa inuu ka soo dhiciyo tan uu muuse biixi u saxiixay ee
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين